Munaasabad buugga qalinjebinta ay ku difaacanayeen kow iyo labaatan arday oo dhameeyay kulliyadda Culuumta Saxaafadda ee Jaamacadda Ummada Soomaaliyeed ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka. Xubno ka tirsan maamulka Jaamacadda Ummada, ardayda buugga difaacanaysay iyo marti sharaf kale ayaa goobjoog ka ahaa munaasabadda. Guddoomiyaha Jaamacadda Ummada Soomaaliyeed Cabdiqaadir Maxamed Dhicisow ayaa kula dardaarmay ardayda in ay bulshada ugu adeegaan cilmiga ay barteen.
waxaad dhammayseen darajadii koowaad ee jaamacadda ummadda jaamacadda waxaa idiin dhiman shahaadada darajada labaad waxaa idiin dhiman shahaadada darajada saddexaad inay halkaa sii wadaanna waa idiin rajeynaa insha allahu tacaala markaasaa noqonaysaan khubaro saxaafadeed runtii waa og tihiin inuu gaab uu ku jiro ama hakad uu ku jiro ama naaqis uu ku jiro baahida loo qabo cilmiga saxaafadda dalka waxaan idinkula dardaarmayaa cilmiga aada barateen oo aada ku barateen hantida ummadda soomaaliyeed idinkoon qarash aadan bixinin aada ku qaadanaysa aada maanta ku qaadanaysaan shahaadada koowaad ee jaamacadda mas-uuliyadda ayaa idin saaran Qaar ka mid ah ardayda difaacanaysay buugga qalinjebinta ayaa u mahad celiyey maamulka iyo macallimiinta Jaamacadda Ummada Soomaaliyeed iyaga oo sheegay inay ku faraxsan yihiin in ay soo gaaraan heerkan.
laakiin waa qalabadulanaynaa waxaa jecelnahanay higsigeena inuu meeshaan kasii sarreeyo waxaa u mahad celinahayaa iisheeg maxaa la hooyaday caasho xasan maxamuud iyo aabbahay xuseen cali iyo walaalahay dhammaan asxaabta waxaas la soo baranay magacey waa baxsa cabdirashiid waxaa ka mid ah ardayda oo maanta ka qalin jebinaysa jaamacadda ummadda soomaaliyeed farxaddeeda runaantii mala soo koobi karaa aad iyo aada u faraxsanahay halka waxaa doonaya inaan kaga mahad celiyo hooyada aabbahe aaba cabdirashiid cabdulle iyo hooyada mare cumar nuur oo runtii farxad aada u ballaaran ka soo qayb qaatay maanta heerka aa taaganahay ilaahi subxaana watacaala ka suko ayaga maahane cid kale xaqiiqatan waxaa yacni dareenkeena maanta mala soo koobi karo waxaa u mahad celinayaa dhammaan ardada isku fasalka aheen saaxiibada aheen oo yacni afar sana iyo ka badan a isku fasal aheen waxaan leeyahay waa mahadsantiin dadaalka aa muujiseen waa mid yacni wuxuu noqon doonaa mid dadka bulshada soomaalida anfaca waxaa baranay inaa bulshadana dib ugu celin ayaa diyaar u nahanay